أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xog dheeraad ah oo laga helayo khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey weerarka kala dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya duufaan ay ku dhinteen ku dhowaad boqol qof ameerikaan ah oo ku dhufatay qaar ka mid ah gobollada dalka maraykanka wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili irshaad oo si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada gedo fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaano ka kala tirsan wilaayaadka islaamiga baay jubbada dhexe iyo galgaduud oo ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qeybiyey deegaano ka tirsan wilaayaadkaas
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن intaasaad maqsheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan xog dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey weeraro ka kala dhacay wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen nuur cali warsame abushiiba shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay ahaa kamiin u dhigeen kulanyo maleeshiyaad murtadiin ah oo sahay u waday saldhigga balidoogle ee wilaayada shabeellada hoose kamiinka waxa uu si gaar ah kaga dhacay deegaanka bulalow ee u dhexeeya degmooyinka afgoy iyo walnaweyn gubashada waa saddex gaari xamuul ah oo sahay waday qaniimaduna waa hal gaari oo xamuul ah oo ka mid ah gaadiidkii sahayda waday khasaare dhimasho dhaawac ayaana jira sidoo kale shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay qarax ku weerareen saldhig booliis oo maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin magaalada marka qarxyada ayaa geystay khasaarina soo gaaray murtadiinta inkastoo aan weli la ciibin xajmi ahaan inta uu leegyahay khasaaraha shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay madaafiic ku garaacay xerada murtadiinta ilbaq dhanka kale baay waxaa xog dheeraad ah laga helayaa howlgal qarax ah oo mujaahidiintu ay shalay ka fuliyeen gudaha degmada bardaale kaasoo lala beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah inta la xaqiijiyey waxaa goobtaasi ku baktay ilaa ay saddex murtad oo ku jiro sarkaal caan ku ahaa dhibaataynta dadka muslimiinta kaasoo lagu magacaabi jiray yuusuf maxamed macalin ibraahim kuna magac dheeraa yuusuf madaxi sarkaalkan ayay in muddaha ku raad joogeen mujaahidiintu ugu dambeynna shalay ayaa shartiis laga horleexiyey dadka muslimiinta ah dhaawacuna waa afar murtad isla wilaayada baay mujaahidiintu waxay habeenkii xalay ahaa dagaal ku qaadeen xerada askarta xabshada etoobiya ee degmada diisoor sidoo kale waxay mujaahidiintu weerareen xerada murtadiinta ee xir koowaad ee isla diinsoor duufaan ay ku dhinteen ku dhowaad boqol qof ameerikaan ah ayaa ku dhuufatay qaar ka mid ah gobollada dalka maraykanka warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare wararka ka imaanaya wadanka maraykanka ayaa sheegaya in ugu yaraan siddeetan iyo sagaal qof ay dhinteen halka dad ka badan laba dhibic shan milyan oo qof ay isaga carareen guryahooda kadib markii duufaanta helen ay cagta marisay magaalooyin iyo degmooyin dhowr ah duufaanta ayaa wadata dabeelo xoogan iyo robo mahiigaan ah ilaa shan gobol oo ay ugu daran yihiin falorida iyo south corolina ayayna dabeeshu halaag daran ka geysanaysa sida ay sheegeen saraakiisha gurmudka degdega ah ee dowladda siliibiyadda maraykanka duufaantan aadka u xoogan ee lagu magacaabo helen ayaa ka mid ah duufaanadii ugu burburka badnaa ee soo marta dalka maraykanka muddo labaatan sannadood ah saraakiisha gurmudka degdega ah waxa ay sheegeen in ay soo saareen miidadka siddeetan iyo sagaal ruux islamarkaana rag iyo ruux la la-yahay dad ka badan kun qof waxaana loo badinayaa in dadkaas ay dhinteen kadib markii ay ku dhufteen daadadka biyaha ee ay sababeen robabka mahiigaanka ah muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinaya duufaanta oo burburisay kumanaan guri islamarkaana xaaqday magaalooyin dhan khasaaraha maaliyadeed ee ka dhashay duufaantan ku dhufatay qaar ka mida gobolada wadanka maraykanka ayaan weli la tira koobin waxaase la sacdaalinayaa in khasaaruhu ka badan yahay boqol milyan oo dollar wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummaha ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada gedo xasaam carafaat ayaa inoo faahfaahinayaa iyada uu soo gabagabay wejigii koowaad ee xamladii irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ay ku dhawaaqday wilaayada islaamiga gedo ayaa waxaa degmooyinka deeganada wilaayada ka bilowday wejigii labaad ee xamlada ciidamada xisbada ka howlgala degmada ceelcad ee xarunta wilaayada ayaa waxay soo bandhigeen waxyaabihii la mamnuucay oo ay ka mid yihiin raashiinka dhacay mobeelo daawooyin kaas ay kusoo bandhigeen fagaara ku yaala bartamaha magaalada goobtan lagu soo bandhigay waxyaabaha dhacay ayaa waxaa ka hadlay namadoono qaar ka mid a waxgaradka degmada ceelcadde iyagoona soo dhoweeyey waxqabadka ciidamada xisbada kana hadlay dhibaatooyinka ay leeyihiin waxyaabaha dhacay umma ilaa sabiili rashaad xamladii muddada bisha ah socotay oo wilaayadeenna ay ku dhawaaqday oo degmooyinka gobolka iyo tuulooyinka iyo baadiyahaba intaba soo martay ayay daba socotaa waatan aad arkaysaan oo horteenna lagu hayo waxyaalaha dhacay oo dadka caafimaadkiisa iyo badqabkiisaba u daran duunyada lafteeda waxyaalaha ay ku sumoobayaan oo ku baaba'ahayaan ka mid ah marka aad iyo aad baan wilaayada oogu hambalyaynaynaa jazaahullahu baan leenahay wax la taaban karo ayay qabteen aad baana ooga mahad celinaynaa waana soo dhowaynaynaa hasii laban laabo ayaan leenahay insha allahu tacaala dhibaatooyinka ay leeyihiin waxyaabaha dhaco tusaale ahaan waxay leeyihiin xaalad caafimaad darro oo la soo dirista qofka cunay ama cabay inta badan qofka haddii uu isticmaalo waxyaabaha dhacay oo uu jidhkiisa ay galaan oo cabo ama uu cuno waxa waxyeeloobayo sunti qaadahayo calooshiisa wax kasta oo la isticmaalo marka ugu horreysa waxay tagaan beerka beerkaa sumoobahayo dheefshiidkii baa sumoobahayo xaalad caafimaad darra qofka la garays- la darsiiso oo halis buu gelahayaa waxyaabo kaloo waxaa jira marka ayagana la isticmaalo oo jidhka laga isticmaalo sida saabuunta ee, bahasha la yidhahdo shaambada ee, kareemada waa dhacaan ayaguna sidoo kale waxayna ka samaysan yihiin dhammaantoodba kiimika ku keeni karaan waxyaabo la yidhahdo skin rashes oo aan laga yaabo inaadan weligaa caafimaad aadan ka helin oo aakhirna jidhkaada u gogo'o dadka ganacsatada ee magaalo kasta jooga oo dadka islaamka ah magaalada ay joogaan ka ganacsanayaan xil baa ka saaran mas-uuliyad baa ka saaran qof walba oo ganacsi ahow dadka aad u shaqaynayso mas-uul inaad ka tahay ogow xil inuu ku saaran yahay ogow waxyaabaha aad keenaysana si control waxyaalaha ummadda dhiba oo ciidamadu ay ka soo saareen magaalada oo yaalay oo wax dhacay ah oo ummadda wax masaaliixa oo ugu jira aan la arag ilaahigaasaa mahad iska leh walaalaha shaqeeyey oo soo ogaaday beledka in arrimahaasu ay ku jiraan oo soo aruuriyo oo ka soo qaado meelaha yaalleen iyo cidda haysay ka soo qaaday waxaan leenahay waa mahadsan yihiin waajibkooday guteen annaguna indhahanagaan galabta ku arkaynay oo markhaati baanu ka nahay wixii beledkaa ku jiray oo la soo saaray oon ummadda dan u ahayn waan aragnaa galabta hortanadaa la soo dhiga ilaahay baa mahaddaas iskale ciidankaa iyo maamulkiisabana waa u mahad celinaynaa war waxaa nala kala hadlahayo oo la diidahayo ha la iska daayo danuba kuma jirteen war waxaa naloo tilmaamahayana aan qaadanno wilaayada islaamiga godo ayaa degmooyinka deegaanada wilaayada ka wadaa wejigii labaad ee xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad iyadoona guud ahaan bulshada muslimiinta ay si weyn u soo dhoweeyeen fuqaradii masaakiinta ku kala dhaqan deegaano ka kala darsan wilaayaadka islaamiga galgaduuda baay jubbada dhexe oo ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qeybiyey deegaano ka kala tirsan wilaayaadkaas aan ku hormarno wilaayada galgaduuda xilli wilaayada islaamiga ah ee galgaduudu si habsimo leh uga socda mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool kaasoo ay ka faa'iidaysteen dadweyne aad u fara badan oo fuqaro iyo masaakiin isugu jira ayaa waxaa dhowaan laga qeybiyey degmada ceelbuur iyo deegaanada hoostaga sakada xoolaha nool ee laga qeybiyey magaalada ceelbuur iyo deegaanada hoostaga ayaa waxaa ka faa'iidaystay qoysas masaakiin iyo fuqaro ah waa kuwan qaar ka mid ah qoysaskii ka faa'iidaystay mashruucaani oo ka warbixiya xoolaha ay qaateen iyagoona u duceeyey mujaahidiinta islamarkaana habaaray gaalada waxaan joogaa eh, wilaayada caalbuur xoola aan qaatana waa shan neef oo ari ah oo saka ah aa oo wilaayada caalbuur ay ay siisay marka horey maya hadda ay ugu horeysa wilaayada intaas nagu talagasha insha allah waa waan u duceeyna insha allah waxaan leenahay ilaahay barakeeyo cadowna ilaahay jabsho wilaayada iyo diinka islaamkana allah kor dhow dadka sakada jooga waxaan ilaahay maalkooda u barakeeyo maalkooda ilaahay u barakeeyo ilaahayna maaragtay badal khayr qabaa siiyo xasan cabdulaahi maxamed waaye Ee, waxaan joogaa deegaanka ceelshiila hoostaga degmada ceelbuur Ee, arigii zakada ayaa nala siiyey oo lagu qeybinaya deegaanka waa ku mahadsan yihiin xarakadu Ee, ilaahay baa meesha isugu kaa keenay ma hadda asaa iska leh Haa, markii ugu horreydoo la isiiyo waaye ari zaka ah. ilaahay baa ku mahadsan aaday u fiican tahay qaabka wax loo bixiyo iyo wadanka nabadiisa iyo amnigiisa kastaba aaday u fiican tahay ilaahay baan ka rajaynaynaa meelaha hadda gaalada iyo haysta in walaayada ku wareegto ilaahay baan ka rajaynaynaa insha allah waxaan leeyahay gacantiina kor allah yeelo gaalada allah jibiyo islaamka allah ciseeyaan leeyahay cabdiwaaxid macalin cumar warsame xigsi oo jooga ceelshiil degmada ceelbuur seke waa lay siiyey laba neefaa laysoo berimaa siday anigoo gurgayga jooga oo haddiiba alla kale iska jiifa aa mujaahidiinta iisoo garatay inay sekada ii keentay mujaahidiinta waxaan gudcayahaa toddobada arla arlada korraysa magacooda iyo maamuuskooda allaha gaarsiiye ilahay idankiisa cadowgoodana allaha qabto gaalada haysata allaha ka jabiyo allaha jabiyo hadday idin dhamoo tagaan sidii dabayl ha u dudeen duudkooda ha idin soo xajeen mid baktiya mid sii baqaa ilahay ha ku baakimo hadday idin dhamoo tagaan sidii dabayl ha u dudeen duudkooda ha idin soo xajeen mid baktiya mid sii baqaa ilahay ha ku baakimo gacantooda gacan shaydaan waaye gacantooda allaha gooyo qaybinta sakada xoolaha nool ee laga sameeyey magaalada ceelbuur iyo nawaaxigeeda ayaa ku soo aadaysa xilli degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud laga qaybiyey sekada xoolaha nool taas oo ay ka faa'iidaysteen qoysas fuqaro ah markana wilaayada islaamiga baa iyo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaanna
boqolaal isugu jirta masaakiin iyo fuqaro ayaa ka faa'iidaystay qaybinta sekada xoolaha nool oo si rasmi ah kaga bilaabatay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay deegaano hoostaga degmada bardaale ee wilaayada baay ayaa nasiib u yeeshay inay noqdaan deegaanadii ugu horreeyey ee laga qeybiyey sekada xoolaha nool waxaana ka faa'iidaystay boqolaal masaakiin iyo fuqaro ah kuwaasoo u baahnaa in xilligan wax la siiyo deegaanada laga qeybiyo sekada xoolaha nool waxaa ka mid a deegaanka kurtun oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada bardaale waxaana dadka masaakiinta iyo fuqarada la siinaya xoolo isugu jiray geel iyo ari qaar ka mid a dadka nasiibka u yeeshay in la siiyo sekada xoolaha nool ayaa idaacadda islaamiga andalus la hadlay iyagoona ka mahadceliyey xoolaha la siiyey mujaahidiintana u duceeyey dhanka kalena habaaray gaalada iyo gaalraacyada xaggee joogtaa maxaa lagu siiyey marka adiga asalaamu calaykum maama magacaaga ii sheeg adi maxaa lagu siiyey mid ka mid a odayaasha deegaanka kurtun oo dhankiisa la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa faahfaahin ka bixiyey xoolaha la bixiyey iyo dadka xoolaha la siiyey ee masaakiinta ah alxamdulilah ilahay kamaasan ninka dhiiri meelungeyka aragaani erin shanshama la siyaay masaakiinta geelna alxawneefa la siyaay intuuna nin muuqati nima eerin biliraanka dhiiri alxamdulilah ilahay nin zaaid eelena eeranka faraxsagna eeranka faraxsagna haye ilahay nin ziyaad eelena dad masaakiin ee walboose ka jiraan waayeli ka jiraan balaanka jirta iyago la siyaay kaase alxamdulilah eelanka faraxsanahay eelanka faraxsanahay amnigi iyo istiqraarki iyo meeliyaali iyoona walaalo yoona si aradayoona amniga suwaayan iyo eelanka faraxsanahay maalmaha soo socda ayaa la filayaa hadduu alla idmo in deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay laga qeybiyo sekada xoolaha nool oo si rasmi ah kaga bilaabatay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay markana wilaayada jubbada dhexe iyo walaalkeena cabdulwahaab maxamed bukhaari degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaa si la mid ah wilaayaadka kale si rasmi ah uga bilowday qaybinta sakada xoolaha nool taas oo ay ka faa'iidaysteen kuwa tabarta daran ee mudan in la siiyo sakada laga soo qaado muslimiinta uu allaah gacantooda xoolaha geliyey boqolaal dadweyne ah ayaa isugu soo baxay fagaaraha sakada lagu qaybiyo ee degmada bu'aale kuwaas oo horey loo soo xulay waxaana goobta laga bixiyey dhammaan xoolaha sakada laga qaado ee ari iyo ishkin intaba hawsha saka qaybinta degmada bu'aale ayaa ku bilaabatay sida tan magaca uu wareeyo waxaa la dhahaa cabdiraxmaan maxamed xasan kan ku xigo waxaa la dhahaa seynab ciise cumar caasha maxamed axmed faadama cabdulaahi jacfar xasan axmed cadde ha dhegaysteeno qaar ka mid ah dadkii sanadka nasiibka u helay in sakada ay qaataan ayaa la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus waxaan joognaa goobta xoolaha sikaabaadka lagu qaybsaday maanta degmada bu'aale sakaa laga qaybinaya maanta waxaa laga qaybinaya degmada bu'aale seke waa sekadina maanta waxaa nasiibka ilaahay ka dhigay neef geel ah dadka walaalaha laga soo qaaday ilaahay ajir axsanaad ilaahay ha ka siiyo dadka la siiyena wixii la siiyey ilaahay ha u barakeeyo waxaa na siiyey walaalaha mujaahidiinta xarakatulmujaahidiin al-shabaab magacii salaado axmed aadan degmada bo'aalan joogaa maanta alxamdulilah ilaaha mahad iskale mujaahidiinta neef geel ee aisiisi ilaaha mahad iska leh alxamdulilah ilaahay gacantooda guulha ka dhaga gaaladana ilaahay ha jebaya odowga soo duula ilaahay naga qabta magacayga maxamed isaaqa layidhaahaa maxamed isaaqow waa u jeednaa inaad aragga la'dahay bal ka warran maanta halkan maxaa ka socda bu'aal halkan waxaa ka socda barwaaqa iyo nabad oo mujaahiidka ay dhiibeen oo xoolo geel ari lo'e oon anukana helnay dadkamaaan naftay aan helay qaalin geel qof in la siiyo sakada mudanaa tahay oo da'a haddana araggala bal intee in la eg baahi ayaa u qabtay in sakada lagu siiyo sakada in lay siiyo qof aragga oo siddeetan jir ahaan ah dhibaan u qabi haddee dadka ninbaaba nasiibkii unbuu qaaday dadka waraaqaha geel iyo adhi iyo lo halkoo weynaa lagu wadariidahaya ilaahay qadartiisa nin kastaba gacanta lagal baa la dhihi kii loogu soo baxdo lodiisuu qaadanhayaa kii geel usoo qotaa lodiisuu qaadanhayaa anigu waxaan ku jiray dadkii looda nasiibku helay labadaa qaalmood horta ina taagan ayaana maxay ahayd ay helay waana ku qanacsanahay waana ku ducaynhayaa ilaahay muslimiintu meel kasta oo joogto gul iyo garba buuxda allah siiyo oogidda fariidada sakada ayaa sanad kasta ka qabsoonta wilaayaadka islaamiga ah in ka badan hal caqdi waana mid ka mid ah ujeedooyinka waaweyn ee mujaahidiinta ay dhiiggooda dhulka u waraabiyeen fulintiisa sannad kastana ay ka faa'iidaystaan kumannaan kun oo masaakiin ah kuwaasoo ku dhaqan dhulka ay mujaahidiinta maamulaan mahadsanid bukhaari warkii fiidnimo ee caawana dhegaystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh